maalintii isniinta aheeday daraad mandheera waxaa ka dhacday arrin aada u yaab badan dulun bannaankaas ka yaala ayaa ka dhacday nin macallin ah macallin qur'aan ah culummo ah daaci ah xaafid alqur'aan ah oo imaam ah ayaa lagu been abuurtay been abuur bannaanka iska taalo ayaa lagu been abuurtay in gabar oo sideed jir ah oo isaga waxbarahay oo qur-aanka xifdisiyey oo xifdisiinahay oo muxuu ah tafsiirka barahay oo gabar yar ah oo maskiin ah on lagu oo lagu been abuurtay oo raadna aan lahayn oo marka arrintaasna ay ka socoto caarsasho oo martay maalinkaas arrin laisku gafay oo laga caarsanayo darteedana arrintaas ku dhacday arrintaas waa sidii culummada ka dhawaajiyeen arrintaas waxaway diin la dagaalan qur-aan la dagaalan waaye shakina nooguma jiro intaa marka waxaa ayana lasoo karaystay oo dulunkaas loosoo karaystay looyarayaal oo gaalo ah ayaa loosoo karaystay dad wax magarato ah oo ilaahay ka cabsanaynin oo waxyi gaalada dhexda maahina oo marka waxbaan fiirsanaynin ayaa arrintaasna oo markay gacan siiyey ha noqdaan dhakhaatiir ha noqdaan mise haween kale ha noqdaan arrintaas waa dulun waa fisaad waa diin la dagaalan waa ilaahay lala dagaalimay waay subxaanahu wa tacaala war ninka nin culummo ah waayo oo saan hadda aan soo sheegay oo xaas leh oo caruur leh dugsigiisa iyo masaajidka maahan meelka lagu arkaynin dugsigeeda iyo masaajidkiis meelka lagu arkaynin maxaa ku soo celina gabar sideed jir oo maskiin oo isaga waxbarahay ma hooyadeedaaba joogta buu dhaha hooyadeedaaba oo hataa oo maclan u ahaa oo ilaahayba ku roon yahay maclan qur-aanku baray maxaa markii layaan ku soo celinaya wax macquul ah caqli maaha culammada dhahayaan haddii arrintan ku jira dhahayaan ka jooga arrintaas qalad waay arrintaas arrin saxe maaha ninkaan kuma jiro arrintan arrintan awalkeed akhirkeeda la soconaa markhaatadii dadka bixiyeenan la soconaa markhaatadiian wax ay markhaato haystaana ma laha marka waxaa waye qoraal iyo muxuu yahay been oo dad oo nairobi jooga oo wax baan ka warqaban wax iska qoraa iska qorayaan iyo looyaryaal gaalo ah lasoo karaystay iyo muxuu muahaan arrintan ku dhacday maahina arrintan oo ninkan lagu xukumay oo cumdho xirig lagu xukumay waa dhulun waa arrin oo muxuu ahaa diin la dagaalan ah mana ka shakinayn arrintaas marka dadka muslimiinta ah oo arrin waxaa waajib nagu ah dhammaanteena inaan walaalkeena u gargaarno waa dil waay arrintan dil ka xun waaya marka arrintaas sidaas ha loo qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waa koryeelaya si kasta loola dagaalamo